waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalsoon qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka oo madaxweyne xasan sheekh usoo jeediyey inuu soo magacaabay lulwasaare la shaqeyn kara madaxweynaha taliyihii hore ee qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xooga dalka ah oo bogaadiyey dagaalka ay macyuusreyda gobolka hiiraan kula galeen al-shabaab dabli hubeysan oo dad shacabka ku laayay baadiyaha degmada buucame ee gobolka sool hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kaleente ducid ee somalilan oo nasiib darro ku tilmaamay tallaabada ay doonayaan muddo kororsiga xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo shir uga qaybgelaya magaalada sharmashiiq ee dalka masar wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn ruushka oo lagu hanjabayo in markaas uu ka ruushka oo markaa ku hanjabay in uu tallaabo dheeriga qaadi doono dhanka iyo ukraine
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa subaxnimo axad ah shanta bisha lixaad juun laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran mid ka mid a xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu usoo jeediyey inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare markaas khibrad u leh shaqada loo magacaabayo lana shaqeyn kaas ka shaqeyneysa ama xukuumad fulineysa hay-adaha dowladda sidii markaa loogu talagalay in u ku dhaqmayaan dastuurka gumeel gaarka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan maxamed shariif cabdalla oo kamid ah mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka ee laga soo doortay koonfur galbeed ee soomaaliya oo wareysi gaara siiyey dalsan ayaa ugu waramay waxyaabaha markaas war yeela madaxweyne xasan sheekh maxamuud magacaabista ra-iisul wasaaraha oo ay tahay inuu si weyn ugu fikiro waana dooq uu asigu leeyahay sidoo kalena wuxuu tilmaamay inuu noqdo mid markaasi ra-iisul wasaaraha madaxweynaha la shaqeyn kara waa kan xildhibaanka oo si faahfaahsan u sharaxaya ra-iisul wasaaraha markaasi loo baahan yahay madaxweyne xasan sheekh uu soo magacaabo
horta magacaabista ra-iisul wasaaraha mas-uuliyad uu la gaar yahay madaxweynaha wey madaxweynaha waa la doortay waa loo ducayay isaga ayaa arrintaas laga rabaa isagaana ka samaynhaya la tashi iyo maxaanku rahdaa talada kusoo urureysa mar kastaaba ra-iisul wasaare kastoo la doorta waxaa weeyaana hawlana waa hawlo caadi oo rotiinia wasaaradihii iyo socodsiintooda weyn golahana golaha wasiiradan waa gola mas-uuliyadooda collective ay yihiin wey oo go-aanaha go-aanada waa lasla gaara marka arrinta hadda la rabo waxaa weeyaana ra-iisul wasaare iyo madaxweyne wada shaqeynhaya in la helo iyadoo laga faa'iideysanhaya waktiyadii lasoo maray iyo khaladaadkii dhacayay si loo gaaro loogu miro dhaliyo dowladdan hadda dhisantay iyo ahdaafteedii si loogu miro dhaliyo taasun baa la rabaa dabcan waxaa weeyaana kriteriyada ra-iisul wasaaraha aqoontiisii iyo waay aragnimadiisii ka sokow madaxweyne kole wuxuu ku dooran doonaa qof ay wada shaqeyn karaan marka saas maya madaxweynuhu lama qasbi karo talaa loo jeedin karaa na talada hadduu ku qancana waa qaadanhaya hadday kalena waxaa weeyaana qofkii uu arko ayaa ay tahay inuu ra-iisul wasaare u magacaabo lanna ra-iisul wasaare wuxuu kaga duwan yahay nidaamka barlamaaniga oo dowladaha ra-iisul wasaaraha wuxuu ka imaanaya xisbi xisbi tartan soo galay xisbigii guulaysta ayuu madaxweynuhu markaa khiyaar u yeelanhaya qof ka mid ah xisbigaas inuu u magacaabo hadda xisbina kama imaan four point five ahaana hataa qabiilka laleeyahay ra-iisul wasaaraha qoond ahaanba u helaya intay hadda shiraan oo ay qof kusoo heshiyaanna ma keenin madaxweynaha isaga ayaa mas-uuliyaddiisa dhabar ka soo saartay marka waxaa weeyaan qofku mas-uuliyaddaas wax allaalo wixii ra-iisul wasaarahaas gaabis ah ama uu hadleeyo madaxweynaha laga rabaa saa darteed ma aha inuu nuglaado
cabdillah maxmed shariif cabdulla wakaasaha dad shacab ah ayaa lagu laayay miyiga degmada ah buucame ee gobolka sool debli hubaysan ayaa dad shacab ah waxa ay ku laayeen baadiyaha degmada ah buucame ee gobolka sool laba nin oo walaal ah ayaana ku dhintay weerarka halka uu ku dhaawacmay hal nin oo markaa dhaawiciisa lasoo gaarsiiyey isbitaal guud ee magaalada garowe dadka laayay ayaa waxaa la sheegay inay kasoo hayaameen deegaanka yax lagu magacaabo ee bariga gobolka nugaal deegaano ka tirsan degmada buucame ee gobolka sool ayaa dhowaan waxaa ka dhacay dagaal beeleedo dad badan ay ku dhinteen oo salka ku haya muran dhuleed markana haddii aynu eegno saaxiibayaal mucaaradka somalilan xisbiyadooda markaasi qorsheynaya banaanbaxyo waaweyn ee magaalada hargeysa ay ka qabtaan ama ay ku qabtaan ayaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ku eedeeyay in markaasi ay doonayo muddo kororsi iyo markaas uu gabi ahaanba meesha ay ka baxeen guddidii doorashada qaban lahaa hogaamiyaha xisbiga ucid ee hogaamiyaha xisbiga ucid ee mucaaradka somalilan injineer faysal calaabe iyo sidoo kalenta wadani cabdiraxmaan ciro ayaa waxa ay markaa sheegeen inay tahay nasiib darro iyo dhabarjab weyn in markaasi guddigii doorashada ay gebi ahaanba meesha ka baxaan waa kan hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah wadani cabdiraxmaan ciro oo taageerayaashiisa xalay iskugu soo baxay magaalada hargeysa oo markaasi si weyn u dhalilay madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi
qabsoomaya anaana hogaaminaya ciddii u badheedhaysa inay xabbad ku soo riddo dad aan hubaysnayn ha soo riddo allahu akbar somalilan ha noolaato somalilan ha noolaato somalilan ha noolaato waxaan idiin sheegayaa shacbiga somalilan iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga waddani isu soo baxa nabadgeliyo waa xaq dastuuri ah oo shacbigu leeyahay oo aan cidina ka qaadi karin isu soo baxaa nabadgeliyo ee dastuurku jideeyey wuu qabsoomayaa anaana hoggaaminaya ciddii u badheedhaysa inay xabbad ku soo riddo dad aan hubaysnayn ha soo riddo waxaana idiin sheegayaa oon xukuumadda talada haysana u sheegayaa waddankan qori laguma qabsan xoog laguma qabsan xoogna laguma haysan karo kursigaa waa laysugu imanayaa doorashaa la qabanayaa waxaannu leennahay waar doorashada qabo kuraasida dhig sanaadiiqda dhig tartan adii lagaa helinay dhiib haddaad heshana joog wax ka badani ma jirto muddo kordhini ma jirto muddo kordhini ma jirto maanta waxaa dhacay waa ka war haysaan
taliyii hore ee qaybta soddobiyo labaatanaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliya janaal axmed maxamed treedisho oo markaasi xalay warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay ama bogaaday dagaalka kooxda macbuusley ay uga hortageen dagaalameyaasha al-shabaab oo markaa ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taliyaha ayaa si gaar ah uga hadlay dagaalkii labadii bishan lagu dilay ku dhawaad labaatan dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo booco oo hoostaga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dagaalkaas oo ay qaadeen macbuusley kasoo jeeda markaas dad beelaha dega halkaas ayaana lagu argudayay nabadoon lagu magacaabi jiray cali dheere oo toddobiyo labaatankii bishii mey lagu dilay gudaha magaalada beledweyne xilli habeen ah jenaraal tredisho oo markaasi bogaadinaya ciidamada macbuusley kana hadlay dagaalada markaas ay macbuusay la galaan al-shabaab ayaa yiri sida
waxaan halkan ka bogaadinayaa howlgalladii ay sameeyeen ciidamada macawisleyda deegaanada hiiraan oo uga aargudeen nabadoonkii ay sida gardarrada ah u dileen nimankan argagixisada al-shabaab nabadoon cali dheere allaha u naxariistaan leeyahay si geesinimo le ayay muujiyeen ciidamadaas macawisleyda oo dadkooda iyo deegaankooda iyo diintoodaba difaacanaya mar walba u taagan weligoodna usoo taagnaay runtii anigoo ah ee taliyihii hore qaybta toddobiyo labaatanaad jenaraal axmed tireedishe na- dadka deegaankana aada ula shaqeeyey Een, deegaano badan oo kalena aan ka soo shaqeeyey sida shabeellada dhexe iyo bariga galgaduud runtii ee, macawisleydu waa ciidamada keliya ee yaqaana tabta iyo maxaanku idhaahdaa iyo qaab dagaaleedka nimankan argagixisada ah wax badan ayaan soo wada dagaalanay oon maxaan ku idhahdaa howlgal soo wada galnay aad ayaan u bogaadinayaa shacabka deegaanka hiiraan ee, hiiraan dhammaantood waxaan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin argixisadu waa argagixiso qawaariij ah Een, runtii dagaaladii macawisleyda aan la soo galay waxaan ka xusi karaa een, dagaalkii bu- ceelka bulacle ee ka tirsan degmada maxaas sidoo kale dagaalkii ee, nimanka macawisleyda aan la galnay oo ceel qooxle aan ku galnay ee, oo ka tirsan ee, maxaanku irahdaa degmada ee, ceel buur sidoo kale ee, deegaanada tiro badan sida masegawaay oo aan dagaal badan aan halkaasi al-shabaab aan kula dirirnay oo niman macawisley ah oo dadka deegaanka ay aada iyo aad hawshaas uga qayb qaateen Ee, sidoo kale ee, muqakori oo kale aad ayaan u xusi karaa sidoo kale buulo burte aadaan u xusi karaa nimanka macawisleydahi waa niman u baahan mar walba in la dhiirigeliya xaggayga waxaan leeyahay een, mar haddaanan maxaan ku yidhaahdaa aan ahay sarkaal ka tirsan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed kana soo shaqeeya deegaanadaas aan ahay taliyihii hore qaybta doylaatana xogaalna aan u ahay shacabka sida ay cadowgaas u necab yihiin gaar ahaan shacabka reer hiiraan een, waxaan leeyahay waa idinku bogaadinayaa een, dagaalo badan oo macawisleyda aan la soo galnay oo kuwan hadda soo xusay ay ka mid yihiin sida dagaalkii geelgub oo kale ee macawisleydu ay garabka weyn ay u ahayd ciidamada xooga dalka soomaaliyeed runtii waa ciidan u baahan in la dhiirigeliyo waa ciidan u baahan in maxaan ku yidhaahdaa ee, een, dadkooda iyo dalkooda siday u jecel yihiin in maxaan ku yidhaahdaa een, ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay u garab siiyaan
wasiiru dowlaha maaliyadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo wafdu hogaaminaya ayaa ka qayb galay shirka sanadlaha ee bariga horumarinta waa bangiga horumarinta islaamka oo lagu qabtay magaalada sharmashiikh ee dalka masar maxamuud xayar ibraahim wasiiru dowlaha maaliyadda oo hadal kooban jiiday shirka loo dhan yahay ee wasiiru- ee wasiiradda maaliyadda oo wasiiradda maaliyadda dalalka xubnaha ka ah bangiga ayaa diiradda saaray sidii wax loogu qaban lahaa abaaraha soomaaliya iyo taageerada maaliyadeed ee deeqbixiyaasha caalamka dhinaca kale wasiirka ayaa waxa uu kulamo kala gaar ah la qaatay madaxweynaha bangiga horumarinta iyo ku-xigeenkiisa iyagoona ka wada hadlay hanaanka maaliyadda dowladda federaalk iyo geedi socodka arrimaha deencafinta ee dalka kulamada ayaa intii ay socdeen waxaa kaloo diiradda lagu saaray sidii bangiga horumarinta uu usii wadi lahaa taageerada taageeridda uu siinayo dowladda federaalk ee soomaaliya iyo mashaariicda horumarineed ee dalka ka socda guud ahaana warkii subaxnimo waa naginta akhyaartan dhegeystaha aad kala socoteen raadiyaha dalsina magaalada muqdisho cidda u sheego waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel